بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحmed وعlى آlih وصaxbih أجمaعين qala الmؤلف رaximh الlه tacaalى win ykun زwج وأm وأbu faثuluث الbاqي laha muratab whakda mع زwجة fasaacda fla tkun can الclوم qaacda whwa lithnayn aw hintayn min waladi اlumi bgayri mayni whakada in kaharuu aw zaaduu famaa lahum fi ma siwaahu zaaduu wayastawi اlinaathu wاdhukuuru fiihi kama qad awdaxa اlmastuuru marka musanifka inta haddana darsigeeni shanaad wuxuu noogaga hadlayaa hooyadii axkaamteedii qeybtii hartay shalay waxaan soo sheegnay bixamdi illaahi tacaalaa inay hooyada wax ku dhaxasho xoolaha markii saddex loo dhigo qeyb laba shardiana u shardi a labadaas shardi waxa weeyaan inuusan joogin wiilka ay dhexlayso ama gabadha ay dhexlayso oo iyada caruurteeda ah oo dhintay farac waarith ah oo ay ka tageen caruurtoodii iyo caruurtoodii caruurtii ay sii dhaleen inayna joogin waa kow midda labaad walaala jamac ahoo laba iyo wax ka badan inaysan jirin labadaas shardi haddii ay hooyada hesho maalka saddex marka loo dhiga qeybay leedahay saasaan soo niri marka masaladii baa istithnaa la gelinaya oo waxaa dhici karta hooyadii oo labadii shardi ay u tawafureen inaysan qaadanin maalka saddex marka loo dhiga qeyb wuxuu uri wain yakun zawjun wa umun wa abu fathuluthu lbaaqi laha muratabu marka wain yakun haddii uu yahay zawjun zawj iyo wa umun hooyo iyo wa abun fathuluthu lbaaqi baaqiga thuludkiisa muratabun mid loo ratibay waa laha lilummi hadday masalada zawjo nin baa dhintay w naag baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo aabaheed marka hooyada hadda fiiri maanta farac waarithna ma joogo walaala jamacna ma joogaan qiyaas ahaan marka waxay ahayd inay thuluthulmaal inay qaato markaasaa layihi thuluthulmaal malihida thuluthulbaaqi baad leedahay thuluth lbaaqi macnihiisa waxa weeyaan zawjka xaqiisa markii la bixiyo inta soo hartay inta thuluthka u ayaa lagu siinay laakiin thuluthulmaal laguma siinay mithaalkan ku gara doona marka hadda haddii ay zawjo dhimato oo ninkeedii ka tagto ninkii muxuu ku dhexlahaa farac waarith ama joogo nisfulmaal uu leeyahay hooyadina waxay leedahay thuluthulmaal liannahu jamac oo min alikhwana ma joogaan caruur ay dhashayna ma joogaan meydkaas oo dhintay marka masalada waxaa laga dhisaa thuluth oo saddex makhrajkiisa ou yahay iyo zawj makhrajkiisa laba nis ou yahay oo laba ah laba iyo saddex tabaayun waa ka dhexeeya waa laysku dhufanaa laba iyo saddex marka laysku dhufta lix bay noqonayaan lix markay noqoto zawjka waxaa la siinayaa nisfulmaal lix niskeeda waa saddex ugu qaatay hooyadii markaa haddii la yihahdo thuluthulmaal hala siiyo lix thuluthkeeda waa maxay saddex lix saddex qeyb u dhig laba marka laba thuluth u noqon lahayd hadday hooyadii marka thuluthulmaal laba la siiyo aabbihii oy la darajo tahayna halow qaado lahaa oo soo haray iyadoo hooyo ahoo dumar ene inay aabbihii dicfaynkeeda qaadatay noqon lahayd marka saas ay dhacdo waxaa laleeyahay marka saas ma aha liannahu markaan faraaidii iyo qawaacidii ilaahay aan u laabanay waxaan soo ogaanay rag iyo dumar hal martaba hadday ku kulmaan haddayna wax wada siman qaadanin sidii sudus iyo sudus hooyada iyo aabbaha u qaadanayaan lidakari mithlu xadul unthayna wax u qaataan saas markay tahay hadda masaladan cagsi bay noqotay hooyadii haddaan lixdii thuludkeedoo laba siina aabihii hala u horaya ilaa ninkii saddexuu qaatay hooyadii labay qaadatay aabbihiina hala u horaya marka saas ayna u dhicin baa waxaa layidhi markii ninka xaqiisa la bixiyo lixdii saddexdeedii la bixiyo saddexda soo hartay thuludkus leedahay saddexda soo hartaa saddex loo dhigaa halay ku leedahay hal bay qaadanay hooyadii ninkiina labuu qaadanaa oo aabbihii ah marka labadoodii waxay u qaateen intii soo hartay falidakari mithlu xadi lunhayn masaladaas waxaa laleeyahay masala oo waxay ahayd waqtigii cumar ibn khadaab dhacday markii la rogrogay cumar baasaan xukmiyey intay hooyadii laba qaado lahayd aabihiina hal uu qaado lahay masaladii wuu cagsiye wuxuu iri hooyadii inta soo hartay thuluth ha ka qaadato aabihiina laba ha qaato marka waxa weeyaan thuluthna waa u haray magaciisi oo thuluthulbaaqi wax la yiraahdo mida kalena ninkii lidakari mithlu xadilinthayn macnaheedin waa loo baaqi yeelay marka masalada sidaas yaay hooyadii qaacidadii guud uga baxday masaladii oyna farac waarithna joogin jamcu min alikhwana ousan joogin hooyadina ayna thuluthulmaalna qaadanin xaalo oo waxa weeyaan ku eg zawj iyo zawja iyo laba abaweyn ku eg unbay ku eg tahay wa in yakun zawjun haddii uu jiro yankuntaas kaana oo taama a weeyaan kaana laba loo isticmaala in kaana ay naaqiso noqoto tarfacu lisma wa tansibu alkhabar oo kaana allahu gafuuran la yidhahdo iyo inay kaana taama noqoto faacil bas u baahan tahay kaana almataru haddii la yidhahdo bimacnaa wujida almataru waxay lamid tahay wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin wain kaana duu cusratin haddii la helo nin oo macnaha faqri u saaxib ah wain kaana bimacnaa wujiday noqotay ida kaana taama ma laa taxtaaju ilaa khabar hadda tan sidaasoo kale wain yakun zawjun ay wain wujida zawjun haddii la helo iyo wa umun wa abun hooyo iyo aabbo marka masalada meydka waxa weeyaan gabar baa dhimatay aabaheed iyo hooyadood ay ka tagtay iyo zawjkeedii marka masaladoodu lix baa lagu dhisaa ninkii nisow qaadanaa nis markuu qaato saddexaa soo harayso saddexdaa soo hartay baaqi a la yihahda markaasuu yiri saddexda soo hartay thuluth lbaaqi saddexday haddana waxay kasii qaadanaya hooyada thuluthkoodii saddex markaad saddex meel u dhigtid hal ulay ka qaadanay hal ah saddexdii soo hartay halay ka qaadanay thuluth ah marka fa thuluth lbaaqi saddexda soo hartay thuluthkoodii hal ah muratabun lahaa hooyadii waa loo ratibay وhkda mع زوجة fصاacda flaa تkن عن الcلوم qاacda وhاakdaa sidaas oo kale weeyaan hooyadii oo ثuلث الbaaqi ay u qaadanaysaa maع زawjatin زawja hadii laga tago iyo fasaacidan زawja wax ka badan oo ninkii laba naag sadex naag afar naag xaqooda isma khilaafo falaa takun ha ahaanin qaacidan mid fariisto can ilculuumi culuumti ninka fariista ha noqonino markay waxyar ku adkaadaanbo nin iska hara ha noqonin dad badanaa saas ah kutubta markii la bilaabayo oo ninka sheikha maanta kitaabu bilaa baa la yihahdo waxaa soo fadhiisanayso dad badan yaa soo fadhiisanay waxaad arkaysaa bacda mudda kulamaa kitaabkii uu sii adkaadaba qeybaa sii harayso marka sidaas waa qaab daran tahay wxuu ku leeyahy falaa takun can اlculuumi qaacida man lam yasbir calى duli الtacalumi tamaraqa fi اljahli tuula cumrihi marka wahaakada maa zawjatin mas'aladii hore waxaa lamid ou ku leeyahay haddii meeshii zawjka uu ka joogay zawjo ay ka joogto marka waxaa weeyaan wiil baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadiisa iyo aabihiisa iyo zawjadiisa xaaskiisi uu ka tegay ama laba xaas uu ka tegay ama saddexaas isku mid weeyaan wahaakada mac zawjatin fasaacida falaa takun can ilculuumi qaacida marka zawjadii waxay wax ku dhexlay rubac bay ku dhexlaysaa liannahu zawjkii dhintay caruur kama tegin hooyo aaba keli uu ka tegay hooyana maanta waxay ku dhexlaysaa thuluth liannahu farac waarithna ma jiro jamcu min alikhwana ma jiraan marka masalada horta saasaad ka dhisay thuluth iyo rubuc matamaathul ba matawaafuq ba matadaakhul ba matabaayun ma thuluth iyo rubuc yani afar iyo saddex maxaa u dhexay karo tabaayun waay waxay wadaagsadaan haba yaraatee ma jiraan labadoodii a laysku dhufanaa marka afar iyo saddex haddii laysku dhufto laba iyo toban ay noqona lannahu waa saddex meeloo min afar a ku dhufasha hadday noqoto saddex meeloo min afaran laba iyo toban weyaan laba iyo tobankii zawjadii maxaa laga siinayaa laba iyo tobankii zawjadii waxaa laga siinayaa rubuc aa laga siinayaa laba iyo toban maxaa rubac u ah u fiirso saddexaa rubac u ah liannahu saddex meeloo min afar waa afartiiba halay ku leedaha iyada saddex markii laga siiya sagaalaa soo hariso haddaan idhaahdo hooyadii thuluthul maal hala siiya haddaan idhaahdo thuluthul maal maalka markii saddex loo dhiga hal qeyb hala siiya haddaan idhahdo afar ay heli lahayd afar hadday hesho zawjadiina saddex hore ay u qaadatay waa toddoba meeshaas aabbihii waxa uu haraya oo casabo uu ku qaadanaya shan hal ulunbuu dheeryahay marka waxaa laleeyahay waa hooyo iyo aabbo waa dakar iyo untha fii mansila waaxida waa inay ku qaataan lidakari mithlu xadi lunthayni taasna waxay ku suurogeli kartaa in hooyada thuluthulmaal aan la siinine thuluthulbaaqi la siiyo markii zawjadii saddexdeeda laga bixiyay sagaalaa soo hartay sagaalka soo hartay thuluthkeeda hala siiya sagaal saddex meel u dhig saddex saddex saddexay noqonaysaa marka hooyadii saddex sii hooyadii markaa saddex siisid sagaalkii saddexaad ka siisid lixaa soo haray lixdina aabbihii sii marka wixii waxay u qaateen hooyadii wuxuu aabbihii qaatay lidakari mithlu xadlunhay u qaateen sagaalkii soo haray hooyadii aabbihina lixuu qaatay hooyadina saddexay qaadatay thuluthka ay heshay markaa thuluthulmaal maahan thuluthulbaaqi bacda xaqi zawja sidaasa ay masalada tahay waxaan ku iri waxaana wa asal a cumar bn khadaab baa saas xukmiyey walam yuujad lahu mukhaalifu min asaxaaba waxaana saas loo leeyahay ilaahay markuu yiri waliaabaweyhi likuli waaxidi minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladu wawarithahu abawaahu faliumihi thuluth buu ilaah yiri hadday hooyo iyo aabbo hadduu wiilkooda dhinto caruur hadduu ka tago oo macnaha lab weliba ah oo macnaha wiil uu ka tago sudusi dusay qaadanayaan waa dhammaatay hadday ilmo uusan ka tegin hooyadii marka waxaa layihi faliummihi thuluth hooyo kama tegin marka waxaa laga fahmay waliabiihi athuluthaani macnihii intaas waay fiiri marka labadoodii markaa xoolihii thuluth iyo thuluthayn ay u qaateen maanta caruur ma joogto nin ama naag ajnabi ahaa joogto marka waxay ahayd sidii inay u qaataanoo lidakari mithlu xadi lunthayni taasna waxay ku suurageli kartaa qofkan meesha yimid oo nikaaxa u keenay ha baxdo wixii soo harane sidii ayagoon caruur lahen ay u dhexli jireen fain lam yakun lahu waladu wawarithahu abawaahu faliummihi thuluth waliabiihi thuluthaani macnaha saas way aayadaasna way tusinaysaa qowlkii cumar ibn khadaabna wuu tusinayaa ijmaacu saxaabana meeshii wuu ka yimid marka ummadii oo dhan sidaasay ku raacday wahwa lithnayni aw thintayni min waladi lummi bigayri mayni wahwa thuluthkii waxaan idhi thuluth laba qofoo wax ku dhaxasho hooyo oo shardigaas leh iyo walad lummi alikhwa lum walad lummina waa loo yaqaanaa waxaad ogaataa waxaa kaloo loo yaqaanaa ikhwa lium wahwa thuluthkii lithnayni laba iskale laba nin aw thintayni laba naag oo min waladi lummi hooyada caruurteeda ah bigayri mayni shaki la-aan waxaa lagu leeyahay thuluthkii waxaa iskale laba caruur marka ayaga fiiri siduu musanifku noo sheegi doono wiilal iyo gabdho waxba iskuma dhaamaan awlaad lummi liannahum yarithuuna wa hum yudluuna biummin hooyay kusoo dhowaadeen wax dumar kusoo dhowaado wax dhaxlo ayagaa laga arka hooyadooday kusoo dhowaadeen sababta ay dhaxalka ku heleen hooyadoodi waay qofkii kusoo dhowaadeen oy ku yimaadeen yay haddana la dhaxlayaan bal inay la dhaxlaan ma ahan hooyadii bay sijinayaan wahwa thuluthkii lithnayni laba nin baa iskale aw thintayni laba naag oo min waladi lummi hooyada caruurteeda bigayri maynin ama laba naag ama laba nin alayri waxaa lamid e nin iyo naagtoodna waa lamid wiil iyo gabar oo hooyo ay dhashay wa haakadaa waxaa sidaasoo kale ah in kathuruu hadday bataan ow zaaduu hadday ziyaadaan famaa lahum ayaga malaha fii maa siwaahu thuludkaas waxaan ahayn zaadun oo zaad malaha famaa lahum zaadun zaad malaha siwaahu siwa thuluth hadday caruurta hooyada ay dhashay hadday hal yihiinna sudusay qaataan waa noo imaa doontaa hadday laba yihiinna thuluthay qaadanayaan hadday laba ka bataanna thuluthkal unbay qaadanayaan markaasuu wuxuu ihi wayastawi linaathu gabdhaha iyo wdhukuuru wiilasha way ku siman yihiin fiihi fi thuluthi kamaa qad awdaxa almastuuru midka la sadaray siduu u cadeeyo qur-aanka kariimka ah marka wahwa lithnayni aw thintayni min waladi اlumi bgayri maynin marka awlaad اlumi ayaga dakar iyo untha loo kalama fiiriyo cadadka unbaa laga fiirina haddii hal yihiinna waa noo imaan doontaa sudus haddii ayna ahayna waxay qaadan doonaan thuludkan thuludkaasna kama badanayaan waxaa uu daliil ah laleeyahay qowl اllahi tacaala wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidi minhuma asudus fain kaanuu akhara min dalika fahum shurakaau fi thuluth ilaahay wuxuu iri wain kaana rajulun haddii uu jiro kaanadii oo taamada aheed waa rajulkoo yuurahu la dhexlaya kalaalatan aabba iyo hooyo la-aan iyo farac waarith aan lahayn aw imra'atu naag hadday jirto walahu ninkiina akhun ou leeyahay walaal aw ukhtun walaal ay leedahay falikuli waaxidin minhumaa mid kastoo ayaga kamida waxay leeyihiin assudusu marka walahu akhun aw ukhtun ajmacat اlummatu calى ana almuraada biاlakhi huna wاlkhti humaa alakhu liamin wاlkhti lum aayadan alakh ilaahay walahu akhun aw ukhtun uu yiri akh lium iyo khti lumina loo jeeda ijmaac w laa axada yastatiic an yuxditha khilaafan walahu akhun aw ukhtun markaas mid kasta sudus u le haday kala yihiin markaasuu ilahi wuxuu iri wain kaanuu akhara hal hadday ka badan yihiin min daalika fahum shurakaau fi thuluthi hadday hal qofood ka badan yihiin labo ilaa boqolaal gaarsii fahum shurakaau fi thuluth marka musanifka saasuu kugu run sheego wuxuu ku yiri hadday bataan iyo hadday labada ka siyaadaanbo famaa lahum malaha zaadun raashiin malaha fii maa siwaahu dhaxalkii wax kaloo thuluthka soo haray malaha marka walad ulummi marku ay wax dhexlayaan waxaa u shardiya farcu lwaarith iyo aslu waarith inuusan joogin haddii farac waarith ou joogo walow gabarna allaha ka dhigee alikhwatu liummi waxma dhexlayaan bikhilaaf alkt alukhtu shaqiiqa iyo ukhtu liab wax way dhexlaysaa in laga dhamaysta mooye mathala hadda mithaalkan hadda aan kuu mithaaliyo waxa weeyaan wahwa lithnayni aw thintayni min waladi lumi bigayri maynin mathala nin baa dhintay wuxuu ka tegay laba la-a oo lahooye ah laba lahooye ama laba gabdhood ha noqdaano ama laba wiil ha noqdaano ama wiil iyo gabar ha noqdaano ha kala qaadin lannahu isma khilaafaan dumar iyo rag meeshaan iskuma khilaafaan marka nin baa dhintay wuxuu ka tegay laba lahooyo ah iyo adeerkiis sidii masalada kugu fududaato adeerkii markan waa casabo labadan oo lahooyada ahna waa ahlu fardi marka masalada saddexaa lagu dhisaa saddex markii lagu dhisa thuluth waaye ayaga wax ku dhexlayaane saddexdi markii hal ka mid ah oo thuluthki ah yo ayaga la siinaya ikhwatu liummin halay leeyihin labada soo hartayna adeerkia iskale casabuu ku qaadanaya marka kadib baa waxaa wey hal laba uma qeybsatee iyo haddana laleeyahy masaladii way ka jabtay madaxoodii ha lagu dhufto asl masala lix bay noqonaysaa marka laba markii saddex lagu dhufto lix markay noqoto lixdii ba waxay ayaga qaadanayan thuluth oo laba ah laba markii la siiya afarta soo hartan adeerkaa qaadanayo wahwa lithnayni aw thintayni min waladi lummi bigayri mayni saas waay marka waxa weye thuluth ay qaateen haddii laakiin fiiriya meydaa dhintay nin baa dhintay aabbihiis iyo wuxuu ka tegay laba lahooyo ah labadii lahooye waxba ma laha liannahu waxaa jooga aabbo oo asli waarith ahaa joogo oo macnaha dakar ah asli waalith dakar ah yaa jooga hooyo ma ah hooyo waatay kusoo dhawaanayaan aabbihii hadduu jooga ayaga waxba ma laha marka meesha way ka baxayaan waxaa lamid eh nin baa dhintay gabadhiisa iyo laba ku hooye ah yuu ka tegay laba ku hooye maanta wax male maadaama gabar oo waaritha ay jirto marka gabadhaas nis ay qaadanay niskas oo kaleo hara kale qaraabadii casabadiia loo fiirinaa ikhwa liumin wax malaha marka ayaga labadaas shartiyaa loo fiirina asl waaritha inuusan jirin iyo asl oo dakar oo waaritha inuusan jirin iyo farac waarith inuusan jirin whaakada inkaharuu aw inkathuruu aw zaaduu hadday bataanna iyaga isma khilaafaan famaa lahum fi ma siwaahu zaadun wayastawi linaathu wاdhukuuru wayastawi linaathu dumarka iyo wاdhukuuru ragga way sinaan fiihi fi athuluth kamaa qad awdaxa almastuuru sida midka la sadareeyay oo u cadeeyo qur-aanka lianna qur-aanka maktuub waay qur-aanka maktuub macnaha waxa weya fi lawxi اlmaxfuud yuu ku qoran yahay wa fii masaaxifinana wuu ku qoran yahay marka mastuur waa la yihahda shicirkaasaana u keenay oo dhukuur iyo mastuur in iswaafaqaan xaraftaas oo beytka nisigiisu ku dhamaaday kana inuu ku dhamaadaa la rabaa baabu man lahu sudus wاsudsu fardu sabcati min alcadad abin wa umin tuma binti bnin wajad wاlأkti bint اlأbi ثuma اljada wwalad اlأmi tamaam اlcida faاlabu yastaxiquhu maca اlwalad whakada اlأmu btanziil الsamad whakada mac waladi اlbn اladii maa zaala yaqfu ihrahu wayaxtadii wahwa lahaa ayضa maca اlاثnayn min ikhwati اlmeyti faqis haadayni musanifka inta wuxuu nooga sheegayaa sudus yaa wax ku dhaxlo hadda waxaan soo sheegnay nis waxaa wax ku dhaxla shan rubuc waxaa wax ku dhaxlo laba zawj iyo zawjo thumun waxaa wax ku dhaxla hal sinfi kale zawjaad iyo zawjo waxay ahaatabo thuluth waxaa wax ku dhaxlo thuluthaan aan dhaha thuluthaan waxaa wax ku dhaxlo albanaat banaat الsulbi iyo banaat اlibni iyo alakhawaat shaqiiqaat aw alakhawaat lab keli a wax ku dhaxlo kii hadda noogu dambeeyey thuluth hooyo iyo iyo walaalihii hooyada ay dhashay a wax ku dhaxlo sudus waa todobaa wax ku dhaxasha marka faradkii ugu dambeeyey waayo waxa wax lagu dhaxlo waxaa ugu badan sudus hadde todobaa wax ku dhaxashaa lagu yiri marka waxaa fahamtaa waxaana wax ku dhaxla marka lagu leeyahay macnaha waxaa wa waxaa dhici karta todoba inay wax ku qaataan laakiin todobada weligood sudus ma joogayaan marna waxa weyaan suduska wax ka badan ay qaadanayaan sidii aabbihii iyo jadkii oo kale casabay isu bedelayaan marka qaarkeed mar waxa weyaan waxay waa wada dhaafayaan oo jadkii hadduu aabbihii joogo wax maba dhaxlayo laakiin wax hadaaba lagu dhaxlayo kuwaana wax ku dhaxlay saas weyaan marka wa sudsu suduskii sudus waxaa la yidhaahdaa xoolaha marka lix loo dhiga hal qeyb hal oloo kamida sudusa la yihahda waaxidun min sittatin a sudus la yihahda hal oo lix kamid eh yaa sudus la yihahda wasudsu suduskii wasudusu saasay ahayd laakiin markii shicirka joogto wasudsu aad leedahay wasudusu saas waa ilaahay wali abweyhi likuli waaxidin minhuma sudusu daalka wuu godan yahay laakiin inta wasudsu waxaan u leenahay min ajli an laa yankasira wasnu shicri haddii wasudusu fardu sabcatin la yihahdo waa dhumaya wasudsu markaan halkii lixda ka mid ahay fardu sabcatin todobo faradkeeda weeyaan sabcado min alcadad todobo todobo qofooda wax ku dhaxasho markaasuu todobo tirinaya abin wa umin thuma binti bnin wajad abin waa la hoos dhigaya fardu abin sabcadiyaa laga bedelay wasudsu fardu sabcati mahayno wasudsu fardu abin saasay noqonaysaa marka abun in la yihahdo waa laga fiican yahay fardu abin aabba faradkiisa weeyaan io wa umin hooye faradkeeda thuma binti ibnin thuma fardu binti ibnin wiilkii gabadhiisi faradkeedi weeyaan io wa jaddin fardu jaddin midka afaraad awow faradkiisa weeyaan wt wاlأkhti fardu اlأkhti walaashi faradkeedi weeyaan oo binti اlabi aabbaha gabadhiisi ahayd waa walaasha oo kugu aabba ah sudus bay wax ku dhaxashaa fii bacdi suwarihaa marna nisay ku dhaxashaa mar sudusay ku dhaxashaa mar lidakari mithlu xadi اlunhayn walaalkeeda wax la qeybsanay marna waayba dhacaysaa oo iyadoo dhan waxaa weeyaan dadaa xoolihii ka wada eryay wlbinti wlkhti fardu lkhti weyaan binti اlabi aabbaha maxaan ku iraahdaa gabadhiisa aheed marka qaarkeed nusa qaarkeeda waxay qabtaa wlkhti binti اlibni khata waa taas laakiin binti اlabi baad leedahay huma اljadda huma fardu اljadda haddana ayeeyadii faradkeedii wa waa midii lixaad markaasuu wuxuu leeyay wwaladu اlumi tamaamu اlcidda wawaladi lama dhahaya markaan wa waladu lummi hooyada waladkeedane tamaamu lcidda tirada dhammaystirkeedii waay asaa todoba ku ah marka tamaamkaasaa khabar loogaga dhigay marka sudus waxaa ku dhaxasho todobadaas todobadii waa lagu tiri goormay sudus wax ku dhaxlaan markaan haddana tafsiilka ku galaya laa daaciya marka in ayaga markii la sheegaya in lanna hadda tiradooda lagu sheegay markaasu hadana wuxuu sheegi doonaa qof kastaba markuu sudus ku dhaxlay shardiga loo dhigay aabbihii ugu horreyu ka bilaabay faalabu yastaxiquhu maca alwalad wahaakada alumu bitanziili اsamad wahaakada mac waladi اlibni aladii maa zaala yaqfu ithrahu wayaxtadii faalabu aabbihi yastaxiquhu suduskiyou mutaystaa maca alwaladi walad haddii uu joogo meydka dhintay hadduu walad ka tago aabbihii wuxuu mutaystaa sudus wahaakada alumu hooyadini waa lamid bitanziili samad waxaa uu daliila allaha samadka oo magacyaalkiisilaahay magacyaalkiisu kamid yahay soo dejintiisa qur-aanka noogu soo dejiyaa u daliil abuuri hadda tamaamulbeytna waa tahay daliilna waa u noqotay marka waxaa lagu yiri hooyo iyo aabbo sudus markay wax ku dhexlayaan meydka dhintay inuu waladkiisa joogo mathalan hooyo iyo aabbo wiilkoodaa dhintay wiilkii wiilow ka tagay marka yaa dhexlaya ninka dhintay wiilkiisina waa joogaa aabbihiisi hooyadiisna waa joogaan marka masalada waxaa laleeyahay aabbaha iyo hooyada min sudus ay leeyihiin macnaha masalada lix markii lagu dhiso hal hal ulay qaadanayaan afarta soo hartayna wiilkii yaa iskale casabo waaye ninkii dhintay wiilkiisi yaa iskale marka maxay qaateen aabbihii maanta sudus muxuu la qaatay liana almayita taraka waladan waxaa lamid a hadduu gabar ka tago wiil baa dhintay wuxuu ka tagay gabadhiisa iyo aabbihiis iyo hooyadiis ayib aabbihii iyo hooyadii min sudusaa la siinaa gabadhina nisaa la siinaa markii masalada lix lagu dhiso sudusa ilaan ugu sareeye lix markii lagu dhiso gabadii waxaad siisay niskeedo saddex aabbihii hooyadina min hal ulaad siisay halaa soo haray halkii aabbihiia kusoo noqonaya mar labaad oo casabo u qaadanay marka falabu aabbihi yastaxiquhu suduskiiu mudanayaa maca alwaladi meydka hadduu jiro walad uu ka tagay wahaakada alumu hooyadina waa lamid bitanziili samad allaha samadka a soo dejintiisa yaa u daliil ahoo waliaabaweyhi likuli waaxidi minhuma sudus mima taraka mataa in kaana lahu walad ilaah yiri labadii aabbo waxay leeyihin sudus qofka xooluhu ka tago goorma waayo in kaana lahu walad hadduu walad leeyahy gabar ha noqoto wiil ha noqdo meydka dhintay oo ayaga dhexlayaan hadduu walad ka tegay aabba iyo hooyo sudusay qaadanayaan hadduu faradka dhammeena sidaasay ku tagayaan hadday wax soo haraana aabbihii casaba ku qaadana hooyada soo noqon mayso wahwa lahaa ayda maca اlithnayni min ikhwati اlmeyti faqis haadayni wahwa suduski la wahaakadaa dheh haddana wahaakadaa waxaad sidaasoo kale lamid eh oy hooyadii iyo aabbaha sudus qaadanayaan mac waladi اlibni wiilkii caruurtiisi aladii waladkoo maa zaala aanan ka zuulin yaqfu inuu raacayo ithrahu ithra abiihi wayaxtadii ou ku dayanay walad waa iska tamaamulbeyd waay waxaa lamid ah lagu leeyay masalada labaad aabbihii sudus waxay qaadanayaan caruurtoodii dhimatay waladka ma tegin laakiin waxay ka caruurtaasa caruurka sii tagtay kulu shay yatadix bilmithaal mathalan nin baa wiil baa dhintay wuxuu ka tegay aabbihiis asiga wax kama tegine waxaa kalou ka tegay wiilkiisi wiiluu dhalay marka fiiri hadda wiilkan la dhaxlay caruur kama tegin laakiin caruurtiisi caruur ay dhaleenaas ka tegay ama gabardha ama wiil dheh aabbihii hooyada sudus ay qaadanayaan liannahu waladu ibni bimansilati lwalad la keena waa lasoo qaada nin baa dhintay wuxuu ka tegay wiilku isaga dhalay ma ahe wiiluu sii dhalay iyo aabbihiis iyo hooyadiis aabbihii iyo hooyadii sudus sudusaa la siinaa wiilkaas wiilkiisii ou dhalayne maalka intiisa soo haray casabuu ku qaadanaya laa tadruuna aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca adiga nin kuu dhow ma taqaanid aabbahay maa maanta sudus xoolahey ka qaadanaya wiilkayga wiiluu dhalayna ma afar buu casabuma ku qaadana dhihi maysa ilaaha qeybiye faraa'idka sideedaba ijtihaad ma laha ilaahay baa qeybiye markaasaa waxaa leyihi wahaakadaa mac waladi libni ibniga wiilka waladkiisi waa lamid gabar iyo wiil wuxuu ahaadabo haddii uu joogo wuxuu lamid yahay meydkii dhintay walad uu ka tagay lamid yihiinoo kora loo soo qaadaa aabbihii iyo hooyadii fii haatayni alxaalatayni sudus ay qaadanayaan hadduu nin dhinto ou caruur ka tegin hooyai aabbuu ka tagay maalka wax kaloo usoo dhowaa kara maleh labadooda dhaxlaa falidakari mithlu xadi lunhayn ay u qaadanayaan saddexaa maalka loogu dhisaa labana aabbahaya iskale hooyadana halay leedahay waa dhammaatay wahwa lahaa ayda maca lithnayni min ikhwati lmeyti faqis haadayni ayib wahwa suduskii lahaa lilummi bay u sugnaaday aydan maca lithnayni labo hadday joogaan oo min ikhwati lmeyti ninka dhintay la hooyo ah ee faqis haadayni macnaha labadan ugu qiyaas qaado labada kuwii hadda aan soo sheegayna waay mithaalkeeda waxaa weeyaan wiil baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadiis iyo laba la hooyo ah laba la hooyo laba nin iyo laba gabdhood iyo laba wiil waxay ahaadaanba yuu ka tegay fiiri markaan hooyadii maanta sudusay wax ku dhexley leesh liannahu jamcun min alikhwa joogo walaala ama la aaba ha noqdaana meydka ama la hooyo ha noqdaana waxba ma ah marka mathalan waxa weeyaan maalkii ninaa dhintay hooyadiis iyo laba la hooyo ayuu ka tegay alxamdu lilah marka hooyadii waxay leedahay sudus maxaa dhacay haddii liraa sow hadda kuma soo dhihin wthulthu fardu lumi xayثu laa walad walaa min alikhwati jamcun ducadad jamcayaa jooga maanta laba walaalo hooyadii sudusaa la siinaa oo hal un lixdii hal ka mid e labadii walaaloo ku hooye ahaydna thuluthay qaadanayaan laba ulooday qaadanayaan inta soo hartayna adeer iyo ibna akh iyo waxaasaa loo raadina casabo ah min kharaa'ib almasaa'il waxaa ka mid ah mas'aladan ayida ah hadduu nin dhinto ou hooyadiis iyo aabbihiis ka tago iyo laba oo la hooye ah hadduu ka tago fiiriyaa laba la hooye ah iyo hooyadiis iyo aabbihiis uu ka tagay masaa'il algharaa'ib way kamid tahay waxaa weeyaan markan waxaa laleeyahay hooyadii maxay qaadanaysaa hooyadii waxay qaadanaysa sudus maxaa joogo jamac oo oo min alikhwa joogo jamacii oo hooyadii thuludka ka eryay oo sudus geey maxay leeyihiin meeshaan maya aabbo oo dakar waaris ahaa joogo marka fiiri hooyadood ay dhibayaan labadan walaal alikhwatu diraar waay hooyadii ayaga ay ku soo dhowaadeen oo markaa sababtooda thuluth ama sudus midkood hadduu yahay uu ku helayay hooyadiina sababay u noqdeen inay thuluth ka kaxeeno sudus geeyaan dhaxalkiina waxba kuma yeeshanoo aabba oo dakara oo usuul ahaa joogo marka hooyadii masaladii lix markii lagu dhiso hooyadii hal ulay qaadanay shanta soo hartay aabbihiia qaadanaya hadday ayaga joogi lahayn lixdaas masalada lagu dhisay lidakari mithlu xadi lunthayna ay kala qaadan lahaayeen hooyadan labay qaadan lahayd aabbihina afar u qaadan lahay marka hooyadiina way ka sijiyaan dhaxalkiina wax kuma laha min gharaaib lmasala ay kamid tahay binasi qur'aan kariim ilaahi wxuu iri waliaabaweyhi likuli waaxidi minhuma sudus mima tarak in kaana lahu walad fain lam yakun lahu walad wawarihahu abawaahu faliumihi thuluth fain kaana lahu ikhwatu faliumihi sudus fain kaana lahu ay lilmeyiti ikhwa haduu leeyahay faliumihi sudus ikhwadaas marka ikhwa ashiqaa ha noqdeeno ikhwa liab ha noqdeeno ikhwa lium ha noqdeeno haddayba walaalo jamacay joogaan hooyadii sudus ay leedahay marka ama waxa dhexlaana ama ayna wax dhexlayn waa mas'alo kale marka masaa-isha oo kharaa'ibta ay ku jirta waxyaalaha oo xukumka ilaahay subxaanahu wa tacaala ou noo caddeeyey oo yaab kale dayib markaasuu musanifku wuxuu uri waaljaddu mithlu labi cinda faqdihi fi xawsi maa yusiibuhu wa maddihi إلا إذا kان هناka إخوة لkونهم في القرب وهو أسوة أو أbwان معهma زوج wrث فالأم للثلث مع الجد ترث وhkذا ليسa شhبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمهم وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحاaلاaت سدسka ddkii wx ku dhexlay hadda wxaan soo sheegnay hooyo io aabo sudus inay wax goormay ku dhexlayaan maxaana u shardiga farac waaris inuu joogo yaan soo dhammayn aabbihii hooyadii maxaa ku xigay jad waljaddu buu markaan yidhi jadkii oo awowgii weeyaane mithlu labi aabbahoo kale waaye cinda faqdihi aabbihii haddii la waaye fii xawsi maa yusiibuhu aabbaha wixii uu heli lahay inuu qaato io wamadihi io tafaasiilkeeda iska dhe madidaas waa shicirkaa lagu dhamaystira macna meesha weynkumal ah marka waljaddu jadkii mithlu labi aabbihii buu la mid yahay laakiin goormou aabbaha lamid yahay cinda faqdii aaba haddii la waayo hadduu aabbihii joogo awow waxba ma laha nin baa dhintay wiil baa dhintay wuxuu ka tegay aabihiis iyo aabihiis aabihii dhalay oo awowgii ahaa dhaxalka aabbaha iska wadale awowgii waa dhacaya waxba kuma laha lianna waxaa la rabaa cinda faqdihi fi xawsi maa shay inuu qaato xawsi waxa la wixii adiga aad aad macnaha soo dumantid xaggaada u dumatid marka fii xawsi maa shay inuu qaato yusiibuhu aabbaha asiibi lahay iyo wa madihi wa fii madihi u kala mid yahay aabbihii mathalan hadeertaan yacni nin baa dhintay waxa weeyaan gabadhiisa gabarow ka tagay iyo awowgiis sidii aabbaha markaanoo kale ou sudus u qaada lahay gabadhi nisaa la siinaa awowgiina sudusaa la siinaa sidii aabbihii sudus loo sii lahay markaa kadib baa wixii soo harta haddana aabihii awowgii u hadana dhaxal ku qaadanay sidaas weeyaan marka aabbihii booskii wuxuu imaanaya awowga booskii aabbaha u imaanayaa laakiin haddii aabbihii la waayo weeyaan ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa hadday walaalo joogaan mooye waa likownihim walaalaha oo filqurbi dhowaanshada iyo wa huwa awowgi uswa ay yihiin kuwa isaga dayanaya wuxuu leeyahay masaladan oo haddii ay jirto aabbihii awowgii aabbihii uu lamid yahay ilaa haddii meydka walaalo uu leeyahy usan lamid ahayn mooye mathalan waxaanu ognahay haddii nin intuu wiil hadduu dhinto aabbihiis iyo walaalihiisuu ka tegay laba walaaloo asiga oo rag ah oo la dhashay iyo aabbihiisuu ka tegay aabihiia xoolihii wada qaadanay wiilkan anaa dhalay adinka ilama dhalin ka taga buu leeyahy ayaga waxba ma laha marka aabbihii walaalo wax lama dhaxlaan laakiin awowga way ka duwan yihiin ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa hadday meydka walaalo u jiraan mooye oo markaa awowgi aabba markaas lamid ma aha oo aabbahaas wiilashaas walaalaha uu qadi jiray awowga ma u qadi kare waa la qeybsanayaan intaas keli ah waa masalada ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa walaala inay jiraan mooye oo markaas awowga aabba lamid ma aha muxuu ila mid noqon waaye waa likownihim walaalaha iyo wa huwa awowga uswatan fi lqurbi dhowaanshaday isaga mid yihiin fiiri aabbaha wuxuu lahay wiilkan anaa dhalay laakiin hadda awowgi wuxuu leeyahay anigana wiilkan wiilkaygaa dhalay saasuu leeyahay awowga ninkan dhintay aniga wiilkaygaa dhalay ayagana waxay leeyihiin walaalkeena aabbaheenaa dhalay marka fiiri aabbihii waa u siman yihiin walaalihii iyo awowgii aabbahan dhintay waa u siman yihiin marka walaalihii awowgii way wax la qeybsanayaan laakiin aabihii wax lama qeybsan karaan masaladaas lamid maa mathalan nin baa dhintay wuxuu ka tegay walaalkiisoo shaqiiq ah iyo awowgiisuu ka tegay marka maalkii labaa loo dhigaya awowgiina hal ulaa la siinayaa walaalkiina hal ulaa la siinaya aqsaam badana lagu qeybsan doona waa imaan doonaa laakiin almuhim hadda meeshan waxaa lagala jeedaa suwar baa jirto awowga aabbaha uusan la mid ahayn oo laba iyo saddex ah inta kale aabba iyo awow waa isla mid haddii aabbihii la waayo booskii uu soo degaya intaas keli au fahm aw abawaani macahumaa zawju warith falumu lithulthi maca aljaddi tarith wahaakada laysa shabiihan biاlabi fi zawjati اlmeyti wa umin wa abi masaladan hadda inaan sharaxna maba ah waa iska caddahay aw abawaani ilaa abawaani ilaa idaa kaana abawaani ilaa idaa kaana hunaaka abawaani macahumaa marka awowgi aabbou la mid yahay ilaa idaa kaana hunaaka abawaani laba aabba inay jiraan maahine macahumaa ayaga ou la jiro zawjun ou la jiro zawjka waritha dhaxlay marka saas hadday tahay falummu hooyadii tarithu way dhexlaysaa lithuluthi bay dhexlay maca aljad jadkeeda jadka markuu la joogo thuluthkeeday dhexlay masaladii hadda aan soo sharaxnay waay haddii nin ou dhinto masala cumriyatayn ama ama qaraaweynaa la yidhaahday haddii hadda masaladii aan soo sharxayno hooyadii thuluthulbaaqi aan lahayn hadirtaan oo nin baa dhintay ama naag baa dhimatay waxay ka tagtay aabbaheed iyo hooyadeed iyo zawjkeeday ka tagtay marka masaladii waa taan soo niriyey hooyadii maanta jamac min alikhwana ma joogaan farci waarithna ma joogo maca daalika thuluth qaadan maysee xaqii zawjka markay la bixiya kadib ay thuluthulbaaqi qaadanayaan niri haddii meesha hadda maanta aabbaha uu ka joogo awow uu ka joogi lahaa hooyadii thuluthulmaalay qaadanay thuluthulbaaqi qaadan mayso oo awowga meeshaas aabbaha lamid ma aha intaa keli a weeyaan oo mathala nin hadduu dhinto naag baa dhimatay waxay ka tagtay hooyadeed iyo iyo zawjkeedii iyo awowgii ay ka tagtay masalada lixaa lagu dhisaa dayib zawjkii muxuu qaadanaya nisfulmaal oo saddex ah hooyadii maanta la dhihi maayo thuluthulbaaqi qaadamay thuluthulmaal ay qaadanaysaa oo waxa weeyaan lix labadeeday qaadanay oo thuluth ah halka soo haray marka awowgii oo meeshaa iska fadhiyaa la siinaya la dhihi maayo awowgi sidii aabbihii uu lamid yahaye asiga hooyadii thuluthulbaaqi ha la siiyo oo asiga laba ha qaata idin hal ha qaadata lama dhahayo marka waxay ka mid tahay meelaha awowga aabbaha uusan lamid ahayn oo hooyadii thuluthulmaalka ma siji karo thuluthulbaaqi ma geyn karo ee thuluthulbaaqi qaadanaysaa taas weeyaan markaasuu yiri aw abawaani ilaa idaa kaana hunaaka abawaani inay jiraan maahine macahumaa zawjun zawj ou la jiro zawjka waritha wax dhaxlay oo macnaha ama aan aan mawaanic alirthi uusan ku istaagin fi hadihi alxaala falumu hooyadii tarithu lithuluthi thuluthkooda thuluthulmaalay qaadanay maca aljaddi jadka a soo joogo yay thuluthulmaal qaadanay thuluthulbaaqi qaadamay sidii aabbaha thuluthulbaaqi ula qaada jirta oo kale ma aha marka jadka lamid ma aha ma lamid ma aha maxaan ku yidhah markay walaalo joogaanna aabbaha lamid ma aha markii laba aabbo hooyo iyo zawj markuu jadka la joogana aabbo lamid maaha saas waay sidaasoo kale wuxuu ri wahaakadaa sidaasuu jadki haddane laysa shabiihan bilabi aabbahoo kale usan umid uusan la mid ahayn fii zawjati اlmeyti meydka zawjadiisa iyo wa ummin wa abin iyo hooyo iyo aabbo lamid ma aha haddii meydkii nin ou dhinto ou zawjadiisa ka tago hooyadiis iyo aabbihiisa ou ka tago hooyada waxay qaada jirtay thuluthulbaaqi thuluthulmaal ma qaada jirin waa masaladii hadda aan soo marnay laakiin meesha aabbaha hadduu awow joogo hooyadu waxay qaadanay thuluthulmaalay qaadanay oo awowgii wixii soo harale casaba lagu siinaya marka intaa lamid ma ahana taa ogow yaa lagu leeyahay markaasuu musanifku wuxuu iri wa xukmuhu wa xukmuhum sayaأti mukamala اlbayaani fi اlxaalaati wa xukmuhu xukmu اljaddi io wa xukmuhum xukmu اlkhwati sayaأti waa imaan doonaa mukamala اlbayaani asoo bayaankiisa la dhammaystiray fi اlxaalaati xaalaadka uu leeyahay marka hadda ilaa ida kaana hunaaka ikhwa likown fi اlqurbi wahuwa iswa markuu yiri you ku yiri walaalo iyo awow hadday kulmaan aabbihii iyo awowgii isla mid ma ahana oo aabbaha walaalihii waxaa dhaxalka uu ka qadin jiray awowgana dhaxalka kama qadin karo waa la qeybsanayaan laakiin markay la qeybsanayaan axkaam badan ay leedahay axkaamtaas dibaan kaaga sheegi doonaa intaas keli a waay wa xukmuhu xukmu ljaddi iyo wa xukmuhum xukmu likhwati sayaأti waa imaan doonaa mukamala albayaani asoo cadayntiisa la dhammaystiray fi lxaalaati xaalaadka uu leeyahay ayadoo la caday waa kuu imaan doontaa marka taas haka degdegin buu ku leeyahay musanifka ayib wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi waalihi wsaxbihi ajmaciin